maamulka galmudug iyo puntland ayaa ku guulaystay in ciidamo isku dhafa ay kala dhex dhigaan beelo ku dagaalamay deegaanada gobolka mudug dagaal beeleedkan ayaa salka ku haaya dhuldaaqsimeed iyo aana qabiil maxamed cabdi aadan wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax ayaa ka waramaya dagaal beeleedka soo laablaabtay iyo sidii xal loogu heli lahaa qodobadii aan halkaan isla goobtaan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkaan noogu suurta gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkaan dirirtu ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye ee puntland iyo galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaaliddeeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda in ay carqaladayso wanaaggii iyo xabajoojintii halkaan lagu gaarayna tillaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin amniga gildogob ilaa bandiiradle inta u dhaxaysa gildogob ilaa bandiiradle ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula gildogob ama ka soo duula bandiiradle ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan kulamadii weheshiisiin oo loo qabtay labada beelood ayaa ku soo dhammaaday waxba kama jiraan iyadoo hadda lagu ballansan yahay kulan lagu qaban doono magaalada gaalkacyo si xal loogu helo dagaalkan